bismillaahi araxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo idin joogtaan kuna soo dhowaada warka aruurnimo ee reeda muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya qodobada wararka saakaan idiin haynana waxaa ka mid a guddoomiyaha golaha shacabka ayaa kulan magaalada garowe kula qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha xukuumadda federaalk soomaaliya oo muqdisho ku qabatay shir ku saabsan dib u eegista adeega fayadhowrka biyaha soomaaliya oo ka qayb gashay shir looga hadlayay isdhexgalka ganacsiga oo ka dhacay dalka maleesiya kulan ku saabsan fahanka dib u heshiisiinta iyo sidii bulshada loo gaadhsiin lahaa ayaa beledweyne loogu qabtay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle iyo dad ka socday ururada bulshada ciidamada dalka suudaan oo dilay shan qof oo ka mid ah dad mudaharaad dhigayey
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaasina waxay ahaayeen qodobadii warkayga ugu doorka roonaa haatanna u diyaargarooba isagii oo dhan guddoomiyaha golaha shacabka ayaa magaalada garowe kulan kula qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland isla magaalada garowe warkan waxaa inooga soo diray waryahayaga ibraahim guudle isxaaq
madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland mudane siciid cabdulaahi dani oo caawa gudoomiyaha golaha shacabka ku booqday hoyga uu ka degan yahay magaalada garoobe ee xarunta dowlad goboleedka puntland ayaa waxay iska xog wareysteen xaalada guud ee dalka iyo sidoo kale xoojinta iyo dardargelinta wadashaqeynta dowladaha xubnaaka dowlada federaalk iyo dowlada dhexe kulanka uu sidoo kale goobjoog ahaa madaxweyne ku-xigeenka puntland waxaa gudoomiyaha golaha shacabka uu madaxda iyo shacabka dowlad goboleedka puntland uu ku ammaanay horumarka iskaashiga ku dhisan ee ay sameeyeen waxaunuu ku bogaadiyey horumarka ay ku tallaabsanayaan madaxweynaha dowlad goboleedka puntland ayaa uga mahad celiyey gudoomiyaha golaha shacabka iyo wafdigiisa booqashada ay ku joogaan deegaanada maamulka puntland isagoo sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay ugu dambeyn gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa kula dardaarmay shacabka dowlad goboleedka puntland iyo madaxdoodaba inay kusii fikiraan sidii ay u gaari lahaayeen horumarkan kasii ballaaran ibraahim gudle isxaaq raadaha iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed magaalada garoobe wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa muqdisho ku qabatay shir ku saabsan dib oogista adeega fayadhowrka biyaha cabdirasaaq sheekh ibraahim sheeke ayaa warkanna inoo faahfaahinaya waxaa magaalada muqdisho ka dhacay shir ay soo qabanqaabisay wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha soomaaliya ayna ka qaybgaleen mas-uuliyiin ka kala socday heer federaal iyo heer dowlgoboleed sida wasaaradda caafimaadka waa wasaaradaha caafimaadka waxbarashada tamarta iyo khayraadka biyaha iyo hay-ada samafal kuwaasi oo dhammaantoodba bahwadaag dhanka wadashaqaynta la ah wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha dowladda soomaaliya ujeedka shirkan oo sanadkiiba laba mar uu u qabsoomo ayaa ahaa dib u eegis howlaha guud ee wasaaradda tamarta ee khayraadka biyaha gaar ahaan howlaha adeega fayodhowrka ee lixdii bilood ee lasoo dhaafay shirkan waxaa gudoominayay agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta khayraadka biyaha soomaaliya mudane cabdiwaaxid ibraahim axmed iyadoo intuu shirka uu socdayna lagu falqeeyey qorshayaasha sanadkan ee wasaaradaha gaar ahaan waxa uu markaa ku saabsanaa dib u eegista howlaha fayodhowrka ee lixdii bilood ee lasoo dhaafay wasaaradaha iyo hay-adaha shirkan qaybta ka ahaa wadashaqaynta kala dhexaysa wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha soomaaliya ayaa dhankoodii soo bandhigay wixii ugu qabsoomay howlahaasi gaar ahaan mashruuca wash ama howlaha adeega fayadhowrka biyaha waxaana maalgelinaysa hay-adda yunushef wasaaradda caafimaadka ayaa ka quseeya mashruucan dhinaca nadaafadda biyaha witer sanitation halka wasaaradda waxbarashada ay markaasi ay ka soo gelayso in ardayda iskuullada ay helaan biyo nadiifa wasaaradda tamarta ee khayraadka biyaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa dadaal ugu jirtaa sidii loo horumarin lahaa adeegyada guud ahaan ay uga fadhiyaan shacabka soomaaliyeed
aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa waryahayaga cabdirasaaq sheekh ibraahim sheeke soomaaliya ayaa ka qayb gashay shir looga hadlayay isdhexgalka ganacsiga oo ka dhacay dalka maleesiya maxamed cali cumar jubba oo dhinacayga fadhiya warkan inoo sii faahfaahinaya shirkan oo ahaa mid loogu hadlayay sida loo xoojin karo isdhexgalka xiriirka ganacsiga iyo maalgashiga wadamada carabta iyo aasiya ayaa waxaa kasoo qaybgalay xubno ka kala socday dowladaha carabta aasiya ganacsato maalgashato kuwa oo doonayay inay maalgashataan soomaaliya dowladda soomaaliya xubno matalayay ganacsatada soomaaliyeed ayaa sanadkii labaad ka qaybgalay shirka iyagoo shirka kusoo bandhigay fursado muhiim u ah ka qaybgalayaasha kuwa oo muujinaya fursadaha maalgashi ee ka heli karaan dalka soomaaliya wafdiga dowladda soomaaliya waxaa hogaaminayay qaybsamaha ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya ee dalka maleysiya maxamed amiin abuukar maxamed oo shirka hadal ka jeediyay ayaa sheegay in soomaaliya ay ku faraxsan tahay sanadkii labaad ay kasoo qaybgasho shirkan muhiimka u ah isdhexgalka ganacsiga wadamada carabta iyo aasiya wuxuu ugu baaqay ganacsatada iyo maalgashatada kasoo qaybgasha shirka inay maalgashaan wadanka soomaaliya oo uu sheegay inuu yahay wadan soo koraya islamarkaana fursado badan ay ka jiraan shirkan ayaa ah mid sanadla ah kasoo qayb kasoo qaybgalayaashana waxa ay kasoo waa kasoo qaybgalayaashana waxa ay daneynayaan fursadaha maalgashi ee ka jira soomaaliya
kulan ku saabsan fahamka dib u heshiisiinta iyo sidii bulshada loo gaarsiin lahaa ayaa beledweyne loogu qabtay mas-uuliyiin ka tirsan hirshabeelle iyo dad ka socday ururada bulshada cabdishakuur cismaan cali ayaa warkan nooga soo diray beledweyne
seminaarkan ayaa intuu socday waxaa bulshada lagu barayay sida loo xaliyo dhibaatooyinka bulshada ka dhexdhaca waxaana uu qayb ka yahay barnaamijka dhabuheshiisiin qaran oo ay wado wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya oo kaashanaysa wasaaradda dibuheshiisiinta dowlad goboleedka hirshabeelle qaar ka mida bulshada beledweyne oo seminaarkaasi ka faa'iidaystay ayaa ballan qaaday in casharadii ay barteen ay gaarsiin doonaan bulshada inteeda kale waxaan diyaar u nahay nabadda geedgaaban iyo geeddheer in u fuulno dad wada dhashaan nahay soddon sana aan kala maqan nahay lix sanoo damba inaan soomaaliya kala maqnaata diyaar uma nihin waxaan rabnaa aqalka diriska iyo hodaga iyo naagta iyo ilmaha iyo degmada iyo tuulada iyo gobolka inaan isku xidhnaa annaga oo nabada u taagan annaga haddii aan nahay haweenka lafdhabarkii bulshada ayaan nahay waxaa noo taraysa waxa nabad nabada wax noo tarto
way fiican tahay horta mar kastoo in la nabadeeyo nabadayntana gurigaada ka bilowdo diriska la nabadeeyo deegaanka gobolka iyo stateka intaba macnaha la nabadeeyo waa shaqadana loo soo tababaray ama aan urur u nahay oon u taagannahay waxa jirto hirshabeelle inay tahay stateka dagaalbeeleed marka la yidhaha ugu dhibaatada badaneh dagaalbeeleedkeedana uu soo noqdo hadday tahay miyi iyo hadday tahay magaalo
wasaaradda dib heshiisiinta dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa goobta kusoo bandhigtay qaar ka mida shaqaalaha wasaaradda oo loo tababaray inay ka shaqeeyaan xalinta khilaafaadka bulshada ka dhacdhaca waxaana wasiirka wasaaraddaasi cabdikariin cali nuur oo ballan qaaday in ay shaqaalahani ka shaqayn doonaan barnaamijka dhab heshiisiinta oo ay garwadeyn ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya laakiin waxaa maaragtay reer hiiran waxay maaragtay nasiib u yeesheen khaasatan beledweyne in maaragtay shirka lagu furo laakiin qeybta labaad oo wax ka bedelitaanka wuxuu noqon doonaa degmada maaragtay jowhar caasimada maarata dowlad goboleedka hirshabeelle haddii ilaa yidhaahdo oo maaragtay guddoomiyihiisi nala joogo waxaan usii gudbi doonaa degmooyinka kaleeto degmo laga tegaa ma jirto insha allahu tacaala aniga degmada aan aad ku jeclaha waa degmada warshiiq oo guddoomiyaheeda uu joogo aan saaxiibadan nahay haddii ilaa yidhahdo laakiin nambarkaan gelinaayo insha allahu tacaala annaga inaan isku raacno waa haddii alidmo waxaan rabaa dadkaan idin hortaagan inaan idin baro ma aha dad siyaasiyiin ah ma ahan dad maaragtay adinka wax idin dheer waa dad wasaaradda ay usoo tababartay inay ka shaqeeyaan nabadda degmooyinka dhan oo hirshabeellena way joogaan
gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan ayaa goobta ka sheegay in loo baahan yahay in dib heshiisiin dhabar laga hirgeliyo deegaanada hirshabeelle taa badelkeedana ay maamul ahaan ay ka qayb qaadan doonaan sidii loogu hirgelin lahaa deegaanada gobolka shabeellaha dhexe diib loogu tababaray degmooyinkana ay u joogaan in ummadda loo faa'iideeyo adduunyaduna sideedaba haddaanan wakhtina aadan noloshaada siin wakhtina aadan siin danta guud weli lama gaarayo horumar lamana gaarayo sharaf iyo cisi iyo karaamo annaga haddaan ku xisaabtanna kaliya maanta siminaar in naloo qabto siminaarkaasna ah wixii ay nala taha ka sheegno berinaan dantayna kaliya u go-no laguma gaarayo waxa aan raadihayna ma ku gaarayno waxaan raadihayna waxaan ku gaarahaynaa iskaashi iyo inaan gacmaha isqabsanno nolosha mujtamaca waxaa ka dhexeeyana la si wanaagsan looga shaqeeyo waxaa ka dhexeeya waxay yihiin dadku inay wada jiraan inay dantooda guud laga shaqeeyo sidee duqa magaalada noogu sheegtay nadaafadda iyo caafimaadka wadooyinka waxyaabaha dadka mideeya oo ka dhexeeya dadka in laga shaqeeyo ayaa muhiima iminka xigeenka maamulka gobolka hiiraan xasan ibraahim cabdulle ayaa kaga mahad celiyey wasaaradaha arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya iyo weliba wasaaradda dib heshiisiinta dowlad goboleedka hirshabelle in ay ka bilaabaan barnaamijka dib heshiisiin qaran magaalada beledweyne
dowlad goboleedka hirshabelle dabcan sanadihii ugu dambeeyey ama milooyinkan dib heshiisiin iyo arrimaha amniga aaday iyo aaday u dadaalaysa wasaaradaha waxaan ka dareemaynaa firfircooni shaqooyinkoodii inay kubciyeen wasaaradaha hadda shaqadan wado oo bulshada reer iiraan labada maalmood training ku saabsan ah dib heshiisiintana keenay ee dowladda federaalka guddigii ka socday iyo guddigii hirshabelle oo wasiirku ugu horeeyo waan kaga mahad celinaa
dhalinyarada gobolka mudug ayaa lagu wacyigelinayaa fikirka ama laga wacyigelinayaa fikirka xagjirka iyo kalug lahaanshaha tahriibka waxaana maanta magaaladaasi gaalkacyo lagu qabtay kulan arintaasi ku aadan cabdirasaaq maxamed axmed waryahayaga inooga soo waramo magaalada gaalkacyo ayaa warkanna goordhoweed inoo soo diray
kulankan oo ahaa mid aqoonsi wadaarsiah loogana hadlayey dhibaatada tahriibka xagjirnimada iyo ka ganacsiga dadka ayaa lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka muduga kulankan oo ay soo agaasimeen ururka dhallinyarada degmada gaalkacyo ee galmudug islamarkaana ay ka qaybgaleen mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo kan degmada gaalkacyo iyo boqolaal dhallinyaro ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha ururka dhallinyarada degmada gaalkacyo ee galmudug baashi maxamed warsame waxa uuna ka warabixiyey ajandaha kulanka iyo dhibaatada tahriibka xagjirnimada iyo ka ganacsiga dadka kulankan waxaa diyaariyey dadkan quruxda badan gabdhaha iyo wiilasha meesha qurux badan iskugu keenay iyo maamulka intaba waa ururka dhallinyarada degmada gaalkacyo kadib markaan aragnay waxa loo yaqaano tahriibka uu ku badan yahay dhammaan geyiga soomaaliya gaar ahaan si gaara gobolka mudug ugu badan yahay ayaan waxaan isdhahnay maantay waa inaan baraarujin ka samaynaa wacyigelinna ka muujinaa saas darteed ayaan jeclaysanaa dhallinyaradeena gobolka inaysan maaragta ku dhiroon wax la yidhaahdo tahriibka waad ogtihiin tahriibka dhibaatooyinka uu leeyahay qof maanta looga sheegana ma jiro dhibaatooyinka uu leeyahay iyo dhibka loo maro sidaas awgeed ayaan maantay waxaan ugu talagalnay wacyigelin ku aadan
duqa degmada gaalkacyo ee galmudug xirsi yuusuf barre oo isna ka hadla kulanka ayaa ku booriyey dhallinyaradu inay xooga saaraan in bulshada ay ka wacyigeliyaan falalka gurdhacan sidoo kalena ay u istaagaan shaqaynta horumarka dalka
dadka dhallinyarta dadka duruufuhu hayaan waxyaalahaasoo dhan maaragtay qaabab kala gedisan baa looga faaidaystaa soomaaliya kale kama jirto wadamada horu maray xataa maraykanka iyo saanoo kaletaa dadka dhallinyarada dadka nugul in war la gashto sidaasu kaa looga faaidaystaa waxaan leenahay marka qofku markuu nolosha ka quusto oo ugu dambaysa oo suicide inuu sameeyo xataa ay suurtagal ka tahay bay waxaanoo kale sameeyaa siyaabo kaloo kala gedisan oo dhallinyarada looga faa'idaystaana way jirtaa oo aan tahriibka ahayn ayadana inaad ka hadashaan oo dhallinyaradu maaragtay waa mustaqbalkii dalka wey waa mustaqbalkii ummadan wey hadday iyadu dhunto dadka anoo kale ahay waqtigooda waaba iska gaaban yahay waxaa la rabaa dhallinyarada la rabaa inay istaraatiijiyad fag leeyihiin cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
dhalinyaro aada u da-yar ayaa fursad u helay in ay u noqoto xirfadda ay ku shaqaystaan doonaan bulshada muusiga barashada muusiga noocyada kala duwan oo ay ka bartaan xabsiga dhexe ee xamar warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo diyaariyey waryahayaga cabdulaahi maxudiin codka
halkani waa howlka ciidanka asluubta waxaana ku kulansan koox ka kooban baandada muusikada ciidanka asluubta fanaaniinta kooxda onkod iyo dhallinyaro ka tirsan maxaabiista uu hayo ciidanka asluubta waxaana la barayaa muusikada qaybaheeda kala duwan tababarkan ay ku kulansan yihiin saddexdan qaybood waxa uu socon doonaa muddo sannad ah iyadoo lasoo bilaabay bishii febraayo ee sannadkan cabdirashiid cali waa mid ka mid ah dhalinta ku jirta xabsiga dhexe ma- magaalada muqdisho waxaana si gaara loo barayaa nooc ka mid a muusikada aan dalka laga isticmaalin ee loo yaqaano selefon aniga waxaan ka mid ahay maxaabiista xabsiga ku jirta Eh, awal askariyan laakiin hadda maxaabiista xabsiga ku jirtaan ka mid ahay waxaa la yidhahdaa selafon soomaaligeeda weli ma lay sheegin organka qoriga waa la dhihi karaa sababtoo ah waa isku wada number waa organ qori ah waaye marka loo fiiriyo Waa music weligii hore uma tumin haddaa music iigu horeyso oo aan tumo marka inta imaanayay wax music ah ma aqoonin mana tumi karin xukun xasan abshir waa maxbuus ka mid ah kooxdan la tababarayo waxaana la barayaa aaladda violiinka oo ah mid codkiisa soo jiidasho leh والله horta niyow Ah, violiinka.
والله horta niyow isma lahayn violin aad kaliya laakiin macnaha horta ilaahay marka koowaad ilaaha mahad iska leh marka labaadna madaxdii noo keentay oo macnaha qalabkan ka mas-uuliyaddiisa ka dambeyd markii saddexaadna macallimiintii waxna bartay marka ninka la yidhaahdo ilaahay ka suko iyagan ugu mahadnaqaynaa hadda waa kaas wallaahi xabsi xabsi nin walba adigu waa ogtahay oo cabsi cabsi inuusan fiicnayn waa ogtahay laakiin ninka la yidhaahdo waa amar ilaa amar alla waay waa kusoo galna macnaha wallaahi taas taas ma ku fakerayn taas ma islaayl laakiin maanta waxa waaye ilaaha mahad leh oo waxa waaye waa la arkay macallin thomas oo u dhashay dalka kenya oo waxbaraya kooxdan ayaa ka sheekaynaya sida uu u arko dadka soomaalida ah iyo muusikada sida ay u jecel yihiin Somali people, very nice people, and uh, I came to to learn more music.
dadka soomaaliyeed waa dad wanaagsan halkan waxaan u ugeed inaan idin baro music aad u fara badan waxaan kaloo idin barayaa wax badan idinkoo wax badan ka faa'iidaysanaya wax badan baan ka fahmay shacabka soomaaliyeed inay yihiin dad fiican oo si wanaagsan u samaynaya hawsha muusika muusika iyagu ay garaacayaan soomaalida waa mid aad u wanaagsan waan heerka israel la doonayay waxaanu sii ballaarin doonaa hadduu allaydno muusika muusika soomaaliduna waa mid iyagu u gaar ah oo wanaagsan sidaa daraaddeed waxaan bilownay inaan ku keenno kooxda orkestra la yidhaahdo si wada- si wada jira u garaacaysa muusika madaxa hoggaanka tababarka ee ciidanka asluubta soomaaliyeed gaashaanle sare cabdirashiid cusmaan colow ayaa iiga warramay ujeeddada laga leeyahay tababarkan nuxurka ku jirtaana waxaa weeye in maxaabiista xabsiga lagu soo xiro in isaga xirnaanin ay waxbartaan xirfad yeeshaan shalayto haddii xirfad la-aanu ay u geysay hadda markay xabsiga u dhammaaday ka baxaan in ayagoo xirfad leh xabsiga ay ka baxaan oo qofku hadduunu xirfad lahayn maba shaqaysan kara xirfadaasuu ku shaqaysto ciidanka asluubta ma aha oo keliya inuu hayo maxaabiista ee waxa uu baraa qaybaha kala duwan ee farsamada gacanta iyo barbaarinta dhalinta
halka warkaa idinkala socotaana dhegeystayaal waa reeriyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ciidamada suudaan ayaa lagu soo warramayaa inay dileen shan qof oo ka mid ah dad mudaharaad dhigayay culays ayaa soo soo soo food saaray heshiiskii nabadda ee dalka suudaan kadib markii afar caruur arday ah iyo dad kale lagu dilay dibadbaxyo ka dhacay magaalada el ubeyd ee gobolka koonfurta gobolka kordofaan isbahaysiga ugu weyn ee mucaaradka dalkaasi ayaa sheegay in laamaha ammaanka ee suudaan ay rasaas ooda uga qaadeen dadkan oo ay ka mid yihiin arday dhigataa dugsiga sare kuwaasi oo ka cabanayay shidaalka iyo cuntada oo aad gabaabsi ugu ah waxayna ku baaqeen dibadbaxyo ballaaran oo dalka oo dhan ah sidoo kale ururka aqoon-yahanada dalkaasi oo hormuud ka ahaa isbeddelkii ka dhacay suudaan ayaa waxay dalbadeen in si dhaqsi ah awoodda loogu wareejiyo dowlad rayda muuqaal lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya ardayda oo ku hor bannaan baxaysa isbitaal weyn ee magaala isbitaalka weyn ee magaalada el ubeyd kadib markii dadka la laayay warye b b c da ee suudaan ayaa ku soo warramaya in dad kale ay iyaguna isugu soo baxeen caasimadda khartuum dadka ayaa ku qaylinayay in qofkii wax dilay isna la dilo waxaana bandow lagu soo rogay magaalada iyo dhowr magaalo oo kale guud ahaana warkii caalamka ah oo aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya akhyaar taawadan naga dhegeysanaysaay intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa hase yeeshee ciddii uu sheego warkan ama aan ka bogan waxa ay mar kale dib uga daalacan kartaa bogga internetka aynu ku leenahay oo ciwaankiisu yahay radio muqdisho dot net